wasiirka cadaaladda ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dil ka dhacay magaalada muqdisho shalay oo loo geystay sarkaal ka tirsanaa xafiiska xiriir ilaalinta soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho uu nooga soo diray xasan kaafi qoyste wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa ka hadlay dil uu shalay mid ka mida ilaaladiisa u geystay maxamed cabdulqaadir cilmi oo ka tirsanaa shaqaalaha awaaxda i t da ee xafiiska xerlaalinta qaranka marxuumkan ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay waddada maka almukarama gaar ahaan isgoyska xaaji baasto xilli uu ku jiray gudaha gaarigiisa oo yaalay waddada dhinaceeda anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda cadaaladda waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday moxamed cabdulqaadir cilmi kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oona ka mid ahaa ilaalidayda xilli aan ila soconin asaga askarigaas waa la soo qabtay wuxuu ku jiraa gacanta dowladda haddana waxaa lagu wadaa baaritaan waxaana la horgeyni doonaa cadaaladda waxaan kale u tacsiyeynayaa xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa marxuumkaas iyo intii kale oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waxaan saa ka tagay isbitaalka digfeya anigoo shakhsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas aan ugu tacsiyeyno ahlidii iyo qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan waxaana leenahay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo marxuum maxamed cabdulqaadir cilmi ayaa sidoo kale ka mid ahaa howlwadeennada shirkadda saytuun waxaana qaabkii shalay dilkiisu u dhacay si kooban v o a uga warbixiyey aadan cabdiraxmaan oo ay isku goob ka shaqayn jireen xasan kaafi allaha u naxariista walaalkeen maxamed cabdiqaadir cilmi oo ka mid ahaa howlwadeenada shirkadda zaytuun group wuxuuna noo qaabilsanaa qaybta marketinka ama suuqgeynta waxa uu fal ka dhacay habaaro salaadii casir ka bacdi waxa uuna ku sugnaa qayb ka mid ah xarumaha shirkadda zaytuun group oo ku taala wadada maka almukarama qaybta trebiano isla markii wuxuu is lahaa qayb ka mid oo xarumaha qayb kamid xarumaha booqo oo tag markii uu baabuurkiisi soo fuulay oo islahaa dhaqaaq ayaa laba gaari oo naloogu sheegay in ay ahaayeen gawaarida mid gaari cabdibila iyo mid kaleeto bruf oo isa socda ayaa mid kamid ah gaari cabdibila askarta saarneed ay xabad soo riday xabadii uu soo riday askariga ayaa ku dhacday maxamed islamarkiina sidaas ayuu uu maaragtay maxamed meesha ku dhaawacmay waxaa dhacday in baabuurkii xabada riday askarta saarneedba ay meesha ka baxsadaan askarigii maaragtay gaariga la socday waxa uu gaariga kaga degay bartamaha lamber afar gaarigan wuxuu aaday dhanka elaboorka askarigan wuxuu u cararay dhanka oo maaragtay wadada sooba aaday iyo banaadir waxaa dhacday in ciidamo ka tirsan ciidanka xooga dalka oo gaari cabdibilaa wata kana yimid dhanka wadada soobe ay ku qabtaan inta u dhexaysa isgooska soobe iyo isgooska lamber afar askarigii xabadda ku dhuftay maxamed cilmi sidaasaana maaragtay c a d da loo keenay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho